أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك وبعد caawa oo salaaso ah taariikhda islaamkuna ay tahay labadii bishii rajab kun afar boqol iyo lix iyo soddon ee taariikhda ay miilaadiga lagu sheegana waafaqsan ee labaatankii bishii afraad laba kun iyo shan iyo toban waxaa inoo bilaabmaya kitaabkan uu sheekhii alifay u bixiyey adduratu almudiya fii caqdi ahli alfirqati almardiya soo gaabis ahaana loo yaqaano alcaqiida asafaariiniya ee waxaa loogu nisbeeyey sheekha ayaa loogu magac daray nisbadiisii ayuunbaa kitaabkana lala siiyey kitaabkan aynu magacaa ku sheegnay waxa uu ka mid yahay silsiladdii kutubta caqiidadeennu wadnay waxa uu ku noqonayaa kitaabkii sideedaad kitaabkani guud ahaan iyo mujmalan wuxuu ka turjumayaa muctaqadkii ahlusunnati waljamaaca waxaanu ku soo bandhigayaa si nadmiya oo gabay ah runtii mu'aakhadaad way jiraan kitaabka mu'aakhadaad buu leeyahay laakiin ma fara badna bartoodaanaynu ku baraarujinaynaa waxaana filayaa kitaabkii hore caqiida taxaawiya qudhiisu waa lahaa mu'aakhadaad qaabka loola dhaqmayo qaladka nin sheekhee caalima ka yimi hadduu qoraal ku dhaco iyo hadduu hadal ku dhacana waa innagii hore u soo qarrirnay oo aynu nidhi qofka caalimka ah ee qasadkiisu wacan yahay ee muctaqadkiisa lagu kalsoon yahay khadaa ku yimaadda dadku saddex bay ugu qaybsamaan qolo qaladkay tabriiriyaan jeclaanay sheekha u qabaan iyo wanaaggiisa awgii ayay tabriiriyaan oo waxay u raadiyaan inay sidaa ku marsiiyaan oo qiimuhu sheekhu lahaa wax alle wixii ka soo fulaabay inuu sax yahay ayay u turjumaan saxna ma aha saas caddaaladdana waa ka dheerta qoladaa waxaa ka soo hor jeeda qaar bimujarad inuu qaldamo ma la hubaa wuu qaldamay haa qaladkaasina waa qalad noocaasa haa isku tuur markaa waa labadii laysku tuuri jiray ayaa laga dhigayaa iyaduna waa ictidaa waa xadgudub aad u culus weeye dariiqada ahlusunnati waljamaaca waxa weeye ninka caalimki waa basharo waa qaldamaya likulli caalimin zalla walikulli sayfin nabwa walikulli jawaadin kabwa ayay culimmadu yidhaahdaa caalim kasta simbirreexasho lagama waayo sida faras kasta oo qiimo badani maalin uu u turunturoodo oo ninkii faraska lahaa maalin tuuri maayo odhan maayo berigu la turunturooday ee iska sii daa ee wuxuu u arkayaa inay tahay wax makhluuqu iskaga abuuray walikulli sayfin nabwa seef kastoo wax dili jirtay inay maalin si wax u kamuurto waa laga yaabaa oo sidii la rabay aanu jarin qaabka saxdii markaa waxa weeye in qaladkiina laga hadlo xurmadii sheekhana la dhowro oo loo ilaaliyo isagaan lagu tacadiyeyn qaladkii la bayaamiyo insha allahu markaynu mid walba dul marayno ayaynu bayaamin doonnaa guud ahaan kitaabku saynu sheegnay weeye waa laba boqol iyo toban beyt oo gabaya ayuu ku soo ururiyey caqiidadii islaamka isagaa inoo sheegi doono wuxuu gabayga ku doortay nadmiga laftiisu ku sheegayaa sheekha qoray waxaa sida idinku qoran safxadda koowaadba waxaa la yidhaha asheykh moxamed ibnu axmed ibnu saalim ibnu sulaymaan asafaariini annaabilsi alxambaliy wuxuu dhintay kun boqol siddeed iyo siddeetan kiibuu dhintay hijriyada macnaha waxaa weeyaan kun labadii boqol ayuu wax yar ka horreeyey laba boqol iyo wax yaroo sana laga joogaa xilligii sheekhaasi u dhintay waa wakhti soo dhowaa waa culimmadii mutaakhiriinta ahayd weeye meesha uu ku dhashay ee loo nisbeeyey waa tuulada la ydhaha safaariin safaariin waa tuulo raacsan magaalada la ydhaha nabilis nabilisna waxay ka mid tahay dafa alqarbiya dafa alqarbiyana waa falastiin almuxtalla waa falastiinta ay yuhuuddu haystaan ee ay xoogga ku haystaan ee ay muquuniyeen islaamkii iyo dadkii kaa dhowaaba ay xoogga kaga haystaan ilaahay farajkeeda ha dedejiye tuuladaasaa loo nisbeeyey xagga madhabka fiqigaa sheekhu waa xambeli muctaqadkiisuna waa muctaqadkii saxiixa ahaa ee salafiga ahaa ee ahlusunnati waljamaaca ayuu sheekhu ku socday cumuuman sheekha kunyadiisa waxaa la idhaha abulcawn wuxuu isaga laftiisu sheegayaa sababta uu ku alifay inay ahayd bialabin min axadi najdiyiin nimanka reer nejd nejdna waa garanaysa waa gobolka bariga sacuudiga ee uu ka soo jeeday shaykhulislaam moxamed bin cabdilwahaab ayaa soo dalbadoo yidhi kutubtii waa wadaa eemansuur ee mid manduum ah oonu xafidno oon ubadka xafidsiinno noo alif markaa kun boqol saddex iyo toddobaatankii ayuu kitaabka alifay macnaha waa toddob maxay noqonaysaa shan sano ka hor geeridiisi kutubaha qaar waxaa ku qoran kun iyo saddex iyo toddobaatankii saxna maaha waayo kun iyo saddex iyo toddobaatankii hadduu xalifayey kun iyo boqol iyo siddeed iyo siddeetankiina dhintay macnuu maxay noqonaysaa boqol sanoodan buu sii noolaa markuu kitaabka alifay intuu markaa jiray waa khada madbaciya waa khada madbaciya ee waa kun boqol saddex iyo toddobaatankii buu kitaabka alifay shuruux badan buu kitaabku leeyahy laakiin sharaxa maanta ugu wanaagsanaynu haynaa waa sharaxa dhallinyartu ay badankoodu haystaanoo waa sharaxa ashaykhu alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waa sharax runtii sidii sheekhaba lagu yaqaanay istiicaab iyo fahansiin iyo tabsiid buu isku darsaday kutubahana caan buu ku yahay inuu macno xog badan ku siiyo ballaadhan kuuna sahlo laakiin ceebta keliguu sharaxu leeyahy waxa weeye sheekhu muu sharxinoo qalin muu qaadane sidanoo kaleu dersi u dhigay dersigii laga duubay ayaa la qoray markaa hadalkuu soo noqnoqonaya sharxa marka akhridaan ila waxaa kala duwan dariiqatu ta'liif iyo dariiqatu sharxi waa kala duwanti ama tadriis tadriisku waa afoo afkuna waa soo laalaabtaa laakiin marka la qorayo hadalkana waa la soo koobaa waxaad mar xustayna inaanad ku noqon bay u badan tahay waxaa kaloo isna jira sharaxii sheekhu uu alifay sheekha kitaabka leh waana sharaxa ugu ballaadhan walow uu leeyahay mawaadiic mu'aakhadaad oo culculus uu leeyahay wuxuu u bixiyey sheekhu sharaxiisa lawaamicu alanwaari albahiya wa sawaadicu alasraari alahariya lisharxi dura almudiya fii caqdi ahli alfirqati almardiya marka sharaxaa la eego wuxuu noqonayaa kutubaha ugu magaca dheer kutubo badan baa jiro islaamka magacoodu dheeriyey muddo wadays waxaa ka mid ahaa ninkii kitaabkiisa u bixiyey alxaafid alciraaqi almuqni can xamli اlasfaari fi اlasfaar lima fii kitaabi اlixyaa'i min alakhbaar waa war dheer wey laakiin kanaa ka sii dheer sharxiisu waa mutawal aad buu u dheer yahay mu'aakhadaadna waa leeyahay laakiin walow aanu magaaladeenna aanan ku arag kanuunbaa mutawafir ah haddaynu intaa ka sii gudubno sheekha sharxay waa maxamed saalex alcuthaymiin isaga waxba u turjumayn mayno maxaa yeelay kutubo horena waa ugu tarjumaynay waana ashharu min calamin calaa naar aad buu caan u yahay waxba innaga inaguma baahna inaynu tarjumayno aynu maqsuudka gudagallo sheekhu waxau ihi bismi illaahi araxmaani araxiim الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود جلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاصنع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي sheekhu markuu bisinka ku bilaabay waxa uu yidhi alxamdu mahad iyo ammaani lilaahi alla ayay u sugnaatay alqadiimi allaha qadiimka ah allahaasoo alqadiimi ah allihii weligii jiray albaaqii allaha dibna ka jiri doona weligii musabbibi lasbaabi ah allaha sababaha sabab ka dhiga wixii sabab ah allihii sababeeyey والأرزاق أرزاق دنا الله أبوري مصبب معناه خالق الأسباب والأرزاق إن طبعا ذا قروح قرية مقدر الآجال والأرزاق ابن الله وإسلامانية مقدر الآجال الله قدري أتش يحل يدا أي وحكو دمانية والأرزاق أرزاق دنا الله قدري حي والله حيئة أو نول nolole a u dhammaystiran tahay caliimu waa alla cilmi badan qaadirun allaha awoodda badan mawjuudu allaha jira qaamad waxaa ku quntay bihi alla waxaa ku qumay al ashyaau arrimaha ayaa ku qumayoo arrin walbaaba isagay ku taagan tahay la'aantii ma istaagayso iyo wal wujuudi jiritaankoo dhanba alluu ku taagan yay haddaan ilaahay jirsiinaynin oo aanan lahaynaynin ma jirayaan waa burburayaan waana baaba'ayaan jallad way weynaad calaa wujuudihi jiritaankiisa waxa weynaanta u sugan alxawaadisu laakiin dallad baa ka wacan bacda nusakh waxay odhanayaan dallad idinka maxaa idiin qoran dallad dallad waxaa tusay calaa wujuudihi ilaahay jiritaankiisa waxayna tusayaa alxawaadisu arrimaha goor dambe soo darriyey iyo dhacdooyinka dib ka dhacaya subxaanahu nasahnaan baanu nasahaynaa fa huwa ilaahay alxakiimu waa alla xakiimka ah alwaarisu waa allaha cid walba dhexlaya ee cid walba ka dambaynaya uma intaa ka gadaal assalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyeyn cala annabiyi ha ahaato nebiga almustafaa la doortay kansilhudaa hanuunka kaydkiisii ah sarmadaa weligii oo sarmadaa sifadaasi abadiyay tusaysaa marka ilaahay rasuulkiisa ha ammaano oo ha nabadgeliyeeyo weligiiba wa aalihina ha ahaato ammaantaa iyo nabadgelyeyntaasi nebiga aalkiisii korkooda ha ahaato iyo wa saxbii asxaabtiisii al abraari ee baariyiinta ahaa ee toosnaa ee dheganuglaa macaadini taqwaa ah abraartaasoo macdanka iyo meesha laga soo bilaabo attaqwaa alla ka cabsiga macdan waxaa la yidhaha meesha wax lagu ururiyo ama shaygaasi inta mucdiisu ay taallo waxay ahaayeen meesha alla ka cabsiguba ka soo baxo maca al asraari alla ka cabsiga waxaa la socday sir iyo culuumta khafiga ee qarsoonna iyagaa loogu imanayey وبعد انت كبعد فاعلم وحد وقاتا أيها المخاطب أن كل العلم علم أوردني علم أوردني كالفرع وسيدي فرع يلان بوياي للتوحيد توحيد كلانوي توحيد كوا جرد علوم تكالوردنا ولامه يا علمه وي فاسمع مقل نظمي قبل جيجا يو هذا الكلام النظامي أين هبيي مقل maqalka la doonayaana maqalkii dhegta ma ahee waa ha kuu dhaadhacdo oo dhuux qalbiga ha u daadegto li'annahu maxaa yeelay cilmigani waa towxiidkee alcilmu waa cilmiga alladii cilmigaasoo laa yembaqii aanay habboonayn licaaqilin qof caqli leh oo lifahmihi ay bifahmihi inuu fahmo lam yebtaqi aan doonan aanay uba habboonayn waa cilmiga aanay qofka u furnayn isagoo cilmi leh isagoo caqli leh inuu raadsan waayaa uma bannaana hadduu raadsan waayana adduunkana waa ku rafaadaya aakhirana waa ku leeleelaya toddobadaa beyd baynu ku horrayn doonnaa sheekhu raxmatullaahi tacaala calayhi kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay basmalada intaynaan basmalada gelin iyo bisinka waxaanu wax yar ka horraysiinaynaa in badan oo badan waxa la isweydiiyaa kutubta caqiidada ah halka mastarkee laga keenaa waa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo aasaartii laga dhaxlay salafuna saalix intubana way yaallaan oo kutubaha ayay ku dawinayi maxaa looga baahan yahy in kutub caqiide ah oo u khaasa loo allifo ama loo diraaseeyo miyaan lagu kaaftoomi karayn aayaadkaa qur-aanka inuu qofku qur-aanka iska akhristo axaadiistana u akhristo aasaartii culimmadana halkooda ugu tago kabacdina uu iska noqdo qof hagaagsan oo caqiidadiisu ay toosan tahay ma dhici karta xilli way dhici kartay laakiin iminka wax dhici kara maaha xilli bay dhici kartayoo intii dadku ay hagaagsanaayeen ee aanay arrimaha qaarkood dhicin qofku waa iska toosnaa waayo tafsiirka aayaddana wuu fahmayey intuu fahmo intuu fahmi kari waayana culimmo toosan oo hagaagsan oo lagu kalsoon yahay buu helayay oo muxnays laakiin nebigeennu sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu inoo sheegay marka ay tagaan jiilkaa isagu uu tarbiyeeyey in ummadda ammaankeedii lumayo ammaanka lumayana waa maxay waa xagga caqiidada nebigu wuxuu ihi sala allahu calayh waaalih wasalam annujuumu aamanatu asamaa faidaa dahabat innujuumu ata samaaa maa tuucad xiddigaha samadu waa ammaan intay xidiguhu intay samadu xiddiga leeday intay samadu xiddiga leedahay burburi mayso qiyaamana dhici maayo xiddigahaasa u calaamada wa ana amanatun liasxaabii aniguna asxaabtaydaan aamin u ahay markii aan dhinto anugu ataa asxaabii maa yuucaduun asxaabtayda waxa ku imanaya wixii loo sheegay oo ismaandhaafa wa asxaabii amanatun liummatii asxaabtuna ummadday ammaan u yihin faidaa dahabat asxaabii ataa ummatii maa yuucaduun saxaabadu markay baxaan ee meeshii banneeyaan ummaddii waxa u imanaya wixii loogu ballanqaaday waxa loogu ballanqaadayna waa maxay aliftiraaqu fi lmuctaqad waa inay dadku iftiraaq ku yimaado oo dad hagaagsan oo diintii saxda ahayd haysta iyo qaar habaabay oo lumay oo isu haysta inay toosan yihiin inay u qaybsamayaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay waxa lagaga baxayo waayo waxau yidhi taraktu fiikum shay-ayni maa in tamasaktum bihima lan tadiluu bacdii abadaa kitaabu ullaahi wa sunnatii laba shay baan idinkaga tegey oo haddaad si wacan u qabsataan oo ku dhegtaan aydaan habaabayn lumayn fogaanayn waa kitaabka alle iyo sunnaha nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa la isweydiin karaa kitaabkii iyo sunnihiiba waa yaallaa maxaa keenay in dad fara badan oo kutubtii horena aynu ku dhigannay kitaabkan iyo kuwa ka dambeyn aan ku dhigan doonno oo dariiqii saxda ah ka leexday oo magacyale in la ysaga digo la idhaa firqadaas waxaasay qaadatay kuwana waxaasay qaateen maxaa keene horta hawooyinka waxaa ugu soo horreeyey hawa alkhawaarij nimanka khawaarij la yidhaah ayaa ugu horreeyey khawaarijina waxay ku baxeen oo dariiqa saxdaa kaga leexdeen aljahlu waalxamaas waa jahli iyo xamaasa diineed diintiina waa u xamaasadaysan yahay waa u qiiraysan yahay jahlina waa hayaa dabeetana wuxuu isu haystaa inuu isagu dariiqii saxdaa yahay fayukafiru الnaasa biاlmacaasi wاlkabaa'ir aw bima laysa bidemb ama waxaan dembiba ahayn ayuu dembi ka dhigaya soo haddana kugu gaalaysiinaya waxaa ku xigay alrawaafid oo iyagana in sha allah marar gaara laga hadli doono maantana khatartoodu ay muuqato alrawaafid waa qolooyinka shiicada la yidhaa marka shiico la leeyahay waa marka magaca loo khafiifinayo waana marka aanay saxaabada caayin waa marka aanay saxaabada gaalaysiin ee cali u fadilaan ayaa shiico la yidhaah hadday laakiin saxaabada gaalaysiiyaan oo in yar ka soo reebaan caaisho iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaanna caayaan waxa weeyaan waa rawaafid wey waa rawaafid diintana waa kaga baxayaan islaamna la ictibaarin maayo bal waxaan anugu arkay nin inkaar qaba oo kuweyt laga mastaafuriyey kuweytiya oo xaggaa iyo ingiriiska soo fadhiya oo aan sidii gaalada fangaraysa yaasir alxabiib baa leedha youtubeka dhalinyartu ka helayaan inkaar iyo caaisha wuxuu odhanaya waxay ahayd zaciimatun irhaabiya koox waxay haysatay ee koox khatara oo ayay haysatay cali bay ku baxday bal wuxuu odhanayaa waxyaalihii qur-aanku ka beri yeelay cayd ahaabuu ku caddaynaya wixii ilaahay yidhi waa ka nadiif haddaad ku caddaysana waad ku gaaloobaysaa waayo adiga iyo ilaahay keebaa been sheegaya ilaahay wuxuu uhi waa ceebka saliim caayishi toban aayadood buu ka soo dejiyey inkaar qabana halkaasuu soo fadhiyaa seekhaar dhegaysanaya sheekh caaisho nooga warran waa kaafir billaahi alcadiim nin alle ninkii gaadhi karaana waa inuu ku cibaadaysto waa inuu isaga aakhiro qabadsiiyo waayo haddaad caaisho iyo abubakar iyo cumaan iyo cumar aad u hiilin weydo hadhowna dee waxa weeyaan wuu sii soconuun hore uu sii soconaya bal wuxuu garan waayey doqonnimadiisa ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa agtiisa karaamada ku leh yuu u dooraa ma qof noocaa uu ku shee ka sheekaynayo ee qaabkaa ah buu u doorayaa mise qof xul ah oo dhan walba ka dalab tiran oo qiimo badan oo qurux iyo qaaya iyo qiima isku darsaday ayuu u doorayaa macnuu waa maxay caysho caydeedu waa caydi nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam sha'am aba carafa aw jahil marka waxaanu ka socdaa rawaafiduna maxay ku soo baxeen waxay ku soo baxeen biljahli wa kaydi alkufaar jaahilnimo iyo xeeladdii gaalada yuhuud baa aasaastay oo waa wada garanaysaa ninka aasaasay waa cabdullaahi ibnu saba alyahuudi haddana waxaa xigay niman laydhaha murji ah oo raddu ficil ku ah qowlka khawaarijta iyagana raddu ficil baa soo saaray kuwani maxay ku gaalaysinayaan dadka wixii macsiyo ah cidiba gaaloobi mayso ilaa aad tidhaahdo anugu waxaan rabaa inaan diinta ka baxo weligaa waad ka dhex mushaaxaysaa uun wax kaa saaraaba ma jirayaan waxaa ku sii xigay niman laydhaha alqadariya iyo jabariya oo iyaguna qadarka ku lumay kullu haadii isu wadagee karaamiya iyo kullaabiya sii waduun lamaba tirin karo dhammaan waxaasoo dhani rag culimo ah bay yeesheenoo kutubay qoreen qur-aankay fasireen axaadiistay fasireen dabeetna waxbay kuu hoosgelinayaan aduu kitaab tafsiiraad ka dhiganaysaa sii wax akhriyaya aayaddii aad rabtay si saxa lagugu macneeyo ila waa ninkaa aqoon badane waxbuu kuu jiifinayaa mididaa jiiftaad cagta ku dhufanaysa cagta haddaad ku dhufatayna waa adigaa sadhoobay khalaas meel lagaa soo qabtana garan maysi keliya waxaad u baahantahay ka hortag in lagu sii tallaalo kutubtan ictiqaadku waa maxay waa tallaal iyo ka hortag hadhow markaad cilmi yeelato caqiidadaa ka waxleexinaya waad garanaysaa wala tacrifannahum fii laxni alqowl halkuu ka leexinayaa dareemaysaa deetana aadna ka badbaade kayrkaana waad e waad ka digi kartaa haddii kale miya waad ku qaadan bixusni danni mala wanaagsan dee waa kitaabuun anada kitaabka madbacadda baad daabacdee ilaa iyo baybalkii baad daabacan dad kitaabuun doonayso kitaabuun lama yidhah mid madoobe allah ku yaqaan ma waxa weeyaan waa inaad la kala tafniido nin walbaa wuxuu qoro waa la yaqaanaa wuxuu qoraana waa maxay oo wuxuu aaminsan yahay taana waynu odhan lahayn iyaga laftoodana waxyaalaha sii fogeeya waxaa ka mid a taqdiimu alcaqli cala annaql horena waa u baraarujin naqligii iyo aayaddii iyo xadiiskii baa waxaa lagu horraysiinayaa caqliga walihaada baa nebiguna sala allahu calayh waaalih wasalam ka digey saxaabaduna ka digeen culimmadii waaweynaadna way ka digeen in caqligu uu noqdo inuu caqligu noqdo munaafis linnaqli inuu la tartamaba lama ogolo caqliga waxaa keliya loo ogol yahay inuu noqdo iftiin toosh aad ku eegto naska ku fahanto mooyaane inaad la tartansiiso inaad ka horraysiisana hadalkiisa badaa ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم وحليه من قال في القرآن برأيه فأصا- فأخطأ ف- من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب qofka qur-aanka ra'yiga ku macneeya wuu qaldamay xataa hadduu asiibo oo saxdii sheego ma saxmin waayo caqli baaba ku qiimeeyey cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu isna waxa uu yidhi ina asxaaba ara'yi acdaa'a asunan acyathum alaxaadiisu an yacuuha watafallatat minhum an yaxfaduuha faqaaluu fi ddiini bira'yi fadalluu waadalluu nimanka ra'yiga wax ku qiimeeya iska ilaaliya maxaa yeelay sunnahay col leeyihin sunnaha nebiga waa la col innagoo maxaan odhan jirnay laabi laba ula laabtaadu inay sunnaha taabacsan tahay iyo inay caqli seeto iska xambaarsan tahay waa labadaa miduun maxaa ku kalifay ra'yiga sunnihii way fahmi waayeen inay xafidaanna way awoodi waayeen fahamkii iyo xifdigii midnaba way fahmi waayeen dabeetana maxaa uga sahlanaaday intaan xadiis xafidayo ama aayada xafidayo ama aan ku- ee, dhuuxayo caqligaygaan isticmaalaya markaasay caqli la yimaadeen fadalluu waadalluu cali bn abi aalibna wuxuu odhan jiray low kaana addiinu bira'yi lakaana asfala alkhufi wlaa bilmasxi min aclaah diintu caqli maaha hadday caqli tahay khufka la masaxayo ee la weysada lagu masaxayo halkeebaa caqligu ku odhan laha ha la masaxo halka dhulka la dhigayo ee boodhka badan ha la masaxo diintu kumay odhan dusha masax bay jir markaa caqligu inuu fahmo mooyaane ma la tartami karo nusuusta waayo allihii caqliga ku siiyey ayay nusuustuba ka timi caqliga laftiisaa ku faraya suu sheekh cusaymiin leeyihi caqliga laftiisu wuxuu ku farayaa inaad ilaahay qowlkiisa qaadato waayo caqligaa waxaad ku garanaysaa cid ilaahay ka war fiican oo ka war dhammaystiran oo ka war ballaadhani miyuu jira maxaad ku garatay intaana aayadba keenin caqligaagaa kuu sheegayoo ilaaha kownka saa u habeeyey in cilmi iyo xikmad iyo awood iyo khibrad wax walbaaba ku dhan yiin ayaad og tahay waxaa kalood og tahay caqliga inaad wax ku qiimaynayso yaa ku siiyey allah ma kii ku siiyey aad kala hortegaysaa waxaad samee ilaah waan qiimaynayaa aayaddii kaa timi anaa eegayo shaandhadeedan yar baan ku shaandhaynayaa subxaana allah sax maaha waaye mushkiladda nimankaa shawaataa walihaada baa imaam axmed raxmat ullaahi tacaala calayh waxa uu tilmaamay waxyaalaha ugu daran ee nimankaa helay inay ahayd ra'yiga waxa kaloo sii weheliyey horena waa u baraarujineeye xilliguu haystay ma'muun ninka la yidhaah ayaa waxaa la soo naqilay oo la soo turjumay kutubtii giriigga ayaa afcarib lagu soo turjumay giriiguna maxay ka hadlayaan waxa la idhaha alfalsafa falsafadu wey falsafadu waa maxay waa falsafa yufalsifu falsafatan ay bayana yubayinu tabyiinan waxbaan caddaynaynaa bay leeyihin waxna way madoobaynayaan falsafad iyo cilmu kalaam waa isku macne waxa weeye ilaahay as- sifaadkiisa iyo awoodihiisa iyo wixii allaba khuseeya oo caqli lagu raadinayo walihaadaaba wuxuu waraaq u dirayaa boqorkii ruumaanka kutubtaa idiinkaysan cid baanu u soo diranaynaa mise waa soo qaadanaynaa waanu turjumaynaa waanu idiin soo celinaynaa waa gaalo waa ruumaan ninkii haystay baa wuxuu yidhi wuxuu isugu yeedhay madaxdii dhammaan intii la taliyayaashu waxay yidhahdeen a'ah haynooga rarin kutubteenna waa kayd aqooneed waynu haysannaa inoo daa oday gaboobay oo rugcaddaaya oo raggaa ku jiraa yidhi may siiya ku wareejiya way yaabeen oo maxaa loogu wareejinayaa wallaahi maa dakhalat haadihi alculuumu ummatan ilaa afsadatha culuumta kutubtan ku qorani ummadday dhex gasho way fasahaadisaa boqol weji bay u yeeshaaye war haynaga jeestaane u dira buuri waa loo raray yaa turjumaya u malaynaysa nin kiristaana ayaa turjumayey oo carabi ka dhiganay ka dhigay maxaa loogu ballan qaaday kitaabkuu dhammeeyaba ee uu carabiyeeyo in dahab loogu miisaamo markaasuu xaashiyo balballaadhan fartuu waaweyneeyo ile dahab buu doonayaa fartuu waaweyneynaya kitaabkii kan leekaan laabaa wuxuu noqonayaa awr baa qaadaya ile dahab buu rabaa oo la miisaamaya isla wax yar ka bacdi labaatan sano gooraanay gaadhin ayaa waxa soo baxday ilaahay ma hadlo ilaahay cid ma jeclaado khaliil kamuu dhigan qur-aanku waa makhluuq warar aan loo fadhiyin oo aan hore u jirin ayaa markiiba xagee ka dhalatay kutubahaasay ka timi walihaada ba sheekh ulislam ibnu taymiya muxuu yidhi maa adunnu ana allaha yakfalu cani ilma'muun walee isma lihi ilaahay ma'muun wuu cafiyaya waayo mushkiladdanba ma'muun baa bilowgeedii lahaa qadiyadda saddexaad ee nimanka kharribtay waxa weeye kol hadday ra'yina haysteen kutubihii falsafaddana qaateen axaadiistii nebigana sala allahu calayhi waaalih wasalam way u kala abtiriyeen nebiga nebiga axaadiistiisii ayay kala qaybinayaan qayb mutawaatir la yidhaah oo dariiqyo badan ku timi qaybtaasun baanu qaadanaynaa oo caqiidada aan u adeegsanaynaa amaa intii kaloo boqolkiiba sagaashana ama dhowr iyo sagaashanoo ka badan aaxaad baa la yidhaah aaxaadkana looma isticmaalo caqiidada waaba la celinayaa xadiiska aad la timaadaba waa la celinaya haddaba waa qowlkii nebiga halkii muxuu ku soo bedelaya markuu celiyo ra'yigii buu ku soo bedelaya ra'yiguu meel la rabaa walihaada baa culimmadu ay ku dheeraadeen aad bay ugu dheeraadeen in xadiiska aan loo shardiyin inuu mutawaatir yahay iyo inuu yahay aaxaad liqabuulihi fi اlictiqaad ee maxaa la shardiyaa an yakuuna alxadiiثu mima yuxtaju bih axaadiista la xujsayto waa inuu yahay ama saxiix ha noqdo ama xasan ha noqdo taana waxaan filayaa inaynu hore uga hadalnay laakiin laa maanica inaynu ku celinno khabaru lwaaxid haddii uu saxiix noqdo ama uu xasan yahay waa la qaadanayaa loomana shardiyo laba iyo saddex iyo afar iyo toban iyo labaatan inay ku yimaadaan looma shardi waayo shardigaasna waa shardi mubtadaca waayo nebiga sala allahu calayh wasalam diintaba laynoogu soo dhiibay keli buu ahaa ilaahay baa isoo diray buu yidhi keligii waananu aqballay wuxuu diri jiray saxaabada boqorradu u diraa saxaabi keliya warqa sitaa u dhahdaa nebi baa isoo diray kitaab baa lagu soo dejiyey ama wuu aqbalaa ama wuu soo diidaa muu odhan jirin mid keliyaa tahay midna lama qaatee toban soo noqda ama labaatan ha isoo diro ma odhan jirin mucaad ibnu jabel keligii baa la diray xaggee loo diray yaman oo dhan mucaad ibnu jabel baa diinta gaadhsiiyo keliya maxay reer yamaneed u odhan waayeen nin keliya lama qaato warkiisae nebi maxamed ha soo diro koox dhan oo wada socota may odhanin waxaa la mid a saxaabadii tukanaysay masjidu quba salaad casar bay tukanayaan halkii hore qibladii baytalmaqdis bay u jeedaan waqooyi bay u jeedaan qibladiina koonfur baa laga dhigay marka madiine la joogo koonfur bay u tukanayaan nin baa soo maray ashhadu annanii sallaytu maca annabiyi sala allahu calayh wasalam waqad xuwilat alqiblatu ila alkacba wardadow nebi maxamed baan la soo tukaday qibladiina waa la wareejiyey dee wareega maxaa qabanaysa day saxaabadaasi sadhaysnaan lahaayeen oo cilladdani ku iman lahayd maxay odhan lahayn war nin keliya weeye salaaddeena inoo wada mutawaatir markay gaadho ee iska soo daba dhacdo ee markaasu baynu qaadanaynaa mayse yeelineen markiiba way wareegeen fataxawaluu kamaa hum walee riwaayadku waxay sheegaan rukuuc bay ku jireen rukuucdii bay la wareegeen iyagoo ruuxkuucsan waana salaadda keliya la yidhaah salaad asaxday waa la isku halxidhaalayaa salaad asaxday oo imaamkeedii ugu dambeeyo oo laga wada horreeyo ka warrama waxaynu naqaanay salaadda in imaamka horreeyo soo ma laakiin maanta waxay ku asaxday imaamka xagga dambe allahu akbar samica allahu kale laakiin waa xaalo khaasa maaha salaad caadiya ee waa xaalad khaasa weey intaas waxaynu kaga baxaynaa mawduucii ahaa maxaynu ictiqaad khaasa uga baahannahay waxaynu isla fahanay inay daruuri tahay jiddan in ictiqaadka si khaasa loo barto oo aad buu qofku u fahmayaa diintiisana wax badan baa uga baxaya sheekhu wuxuu ku bilaabay bisinka in bisinka lagu bilaabana saddex arrimood baa loogu bilaabaya kow waa aaya qur'aaniya aayad qur'aana weeye waa ta labaadee ilaahay magacyadiisi baa ku jiro oo magacyada allah ayaa laga barakaysanayaa waa ta saddexaade nebigaa lagu daynaya sala allahu calayhi waaalih wasalam waraaquhu qorayo wuxuu u qori jiray bismi illaahi araxmaani araxiim culimmada qaar waxay isaareeyeen dee kitaabku waa gabaye bisinkana muu gabay ku muu ku gabiyo bisinka bisinkana muu ku gabiyo culimo badani way diidaan in bisinka lagu gabiyo maadaama uu yahay aayatan qur'aaniya laakiin bacd alculamaa oo aada u tiro yar ayaa gabay u bedelay sida imaamu shaatibi oo kale shaatibiyada ee wuu ku bilaabaa bisinkiiba wuu kala jarjaraa wuu qaabeeyaa beyd buu ka dhex sameeyaa laakiin ba culimmadu waxay u badan yihiin inaan lagu gebyahayn sheekhu wuxuu ku bilaabay alxamdu lilaah alxamdu mahad iyo ammaan lilaahi allah ayay u sugnaatay asha ku jirta alxamd waa istiqraaqiya waa macnaheedu waa maxay jamiica almaxaamid ammaan oo dhan iyo mahad oo dhani lilaah laamkaa allahuda ku jiraana waa laamu likhtisaas wa laamu listixqaaq ilaahay xaq buu u leeyahay ammaan oo dhan khaasna wuu u leeyahayoo cidi kuma haysato ammaan oo dhan alxamdu lilaah xamdigana waynu soo tacriifinaye wasfu almaxmuudi bilkamaali maca almaxabbati waatacdiim baa leeh cidda la ammaanayo in lagu ammaano wax ammaan leh oo weliba aad jeceshahayna weynaynayso ayaa xamdi laydhaah marka lagu celceliyana suu cuthaymiin leeyahay sanaa baa laydhaha dad ku celceliso walihaadaabaa markuu salaadda qofku galo ee tidha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay muxuu odhanaya xamidanii cabdii ama xamadanii cabdii labadaba wa idaa qaala hadduu idhaha alraxmaan araxiim asnaa calaya cabdii addoonkaygii waaya ammaanay marka markaad ammaanta lagu celceliyo ma hadda marka lagu celceliyo maxay noqotaa ammaan bay noqonaysaa iyo sanaa alxamdu lilaah allahna waa calamun cala arab ilaahay bay calam u tahay waana magacyadiisa magaca u asalka ah magacyada kaloo dhani magacanay taabicu yihin oo masalan alraxmaan maxaad odhanaysaa min asmaa'i illaah alraxiimi min asmaa'i illaah alcaliim min asmaa'i illaah allah baa asal u ah cagsiga maaha odhan maysid allaahu ismun min asmaa'i araxiim waayo faraca looma celiya asalka laakiin faracaa loo celiyaa asalka loo celiyaa alxamdu lilaah alqadiimi allihii qadiimka ahaa weligii jiray albaaqii allaha weligii dibna ka jiri doona ee mar walba daa'imkaa weeye wuxuu la macna waxay la macno yihiin labadaa isam huwa alwalu waalaakhir awaliya zamaaniya mutlaqa wa aakhiriya zamaaniya mutlaqa waxa weeye ilaahay weligiina hore ayuu u jiray weligeedoo dambana waa uu jirayaa waana magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala isku sifeeyey nebiguna waa ku ammaani jiray waanu inoo macneeyo allaahuma anta alawal falaysa qablaka shay ilaahu adaa awala cid kaa horraysay ma jirto wa anta alaakhir ilaahu adaa ugu dambeeya falaysa bacdaka shay ilaahu adaa dambeeya oo aan cidina kaa dambaynin kelmad isamkan qadiim iyo sifada ka soo baxday ee alqidam horaynu u baraarujinnay macno ahaan iyo isam ahaan midna sax kuma ah waxaa ku fiicnayd inuu labadan isticmaalo alawal iyo alaakhir sababta oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadiisu waa tawqiifi isagaa isu bixiya nebigiisaa inoo sheega sala allahu caleyh wasalam dariiq saddexaad oo lagu ogaan karaa ma jirto waana jinaaya waa jinaaya waa meelka dhaca in aad isaga bixiso ilaahay magac aanu la bixin nebigiisuna aanu inoo sheegin ogowbo aduguba ninkii isaga kaa yimaada ee caawa magac kugu bilaaba waad diidaysaa adeer layma idha magacaa markaa sideed u oggolaanaysaa in ilaahay magac laysaga bixiyo hor leh taas waa mid ta labaad asmaada ilaahay waa xusna waa asmaa wanaaggeedu xeel dheer yahay amaa magacan qadiim macnihiisu waa macno aan xoog badnayn waayo wuxuu tilmaamayaa almutaqadim calaa hayri waa shay shay ka horreeyey mid ka cusubna uu yaallo ilahayna wuxuu lahaa walqamara qadarnaahu manaasila xataa caada kalcurjuuni alqadiim dayaxu wuxuu noqdaa manaasil siduu u degayo ayuu yaraadaa markuu yaraado xidig buu noqdaa wuxuu noqdaa sh- sh- bil buu noqdaa bishaana maxaa lagu macneeyey alcurjuun alqadiim waa laantimireed qallashay oo mid dambe soo baxday marka shayga qadiim waxaa la yidhaha markuu wax dambe ka dambeeyo marka shaygaagii kabtaadii hore markaad kab cusub soo iibsato maxaad odhanaysaa waa kabtii qadiimka ahayd tanna waa maxay waa jadiid marka macne macnaheeduna ma saxna macnaheeduna ma saxna Een, dhinac saddexaadna way ka qaldan tahayoo qadiim waa shay xaadisa weeye oo wuu horreeyey mooyaane xilli buu bilowday wey ilaahayna waxaynu ognahay inaanu xilliba lahayn huwa alwalu waalaakhir marka saddexdaa dhinac marka laga eego macnahaasi ma saxna sheekhna waxay ahay inuu isamkaa kala isticmaalo albaaqi iyaduna waa la mid ilaahay waa lagu sifeeyaayo sifatulbaqaa ilaahay waa leeyi laakiin magacu ma aha sifatulbaqaa ilaahay isagaa sheegtayo wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam sifatulbaqaa halkaana waxaa inooga soo baxaya ism kastoo ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala sifo ayuu laasimaa laakiin sifo kastoo alla leeyahay ism lagama sameeyo waa qaacida waa qaacido rasmiya oo loo adeegsado fii baabi alasmaa'i waasifaat magac kastoo alla leeyahay sifo ama sifooyin buu xambaarsan yahi masala araxmaan muxuu xambaarsan yahi sifadii raxmada alghafuur muxuu xambaarsan yahay sifatu lghufraan alcaliim muxuu xambaarsan yahay sifatu lcilm laakiin sifo kastoo ilaahay lagu sifeeyo magac lagama dhalaaliyo oo ilaahay waa mawjuud ya ilaahay waa waa xay oo waa joogaa soo ma ya sifatulwujuud waa leey laakiin ma odhanaysa yaa mawjuud ya maya ilaahay wuxuu isku sifeeyey ee, intiqaam oo ka aargoosto acdaadiisa laakiin muntaqim lama yidhaah muntaqim axaadiista qaar aa ku aragtayna waa daciifa magacyada ilaahay ka mid maaha muntaqim waxa la mid ah tan ilaahay baqaa wuu leeyi weligiina waa jirayaa laakiin baaqi waxay u baahan tahay inay sugnaato waxa intaba inaga kafaynayaa huwa alwalu waalaakhir sheekhu waa sidooda wuxuu idhi muqadiri waa allaha qadaray alaajaali aajaasha ayuu alla qadaray iyo walarsaqa arsaaqda matnigana maxay noogu qornay musabib اlasbaabi wاlrsaaqi xagga sharaxuu xaggii dambe ka soo galay musabib waynu soo aragnayoo shay kastoo sabab ah sababnimada ilaahay baa sababtaa u yeelay hadduu sababnimadii kala noqdo sababnimada hadduu kala noqdo sabab ahaan maayo bad maxaa lagu yaqaana ya in dee lagu dhaco oo lagu limbado oo lagu qaraqmo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi muuse iyo qoladii firxanaysa ee fircoon ka cararayey wuxuu ihi u banna banna wuxuu ihi ushaa ku dhufo bad yahay waa inaad noqotaa ee waddo weyn oo ay dadku socdaan sidii buu yaala sababteedii yaa ka joojiyey allah dabka maxaa lagu yaqaanay inuu gubo wax laakiin nebiyullaahi ibraahiim yaa naaru kunii barda wa salaaman calaa ibraahiim maxaa lagu yaqaanay xayawaan wax liqa inaad intaad afka sii socotaba sii dhimato soo ma intaad afka ku sii jirtaba haddaad caloosha u gudubtana khalaas in halkaa qabrigaagii noqoto qabri kale lagu dooni maayo laakiin nebiyullaahi yuunus calooshii xuudku ilaahay yidhi halkaa iigu jir xuudkiina waxa la yidhaha calaalin gawsna ha sii marin halkaasuun u dir bartaasuu ku cibaadaysanayeyba laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu halkaasay malaa'igtu ka maqleen ilaahay oo cod baanu maqlayn aanu naqaanay waa addoonkaygii yuunus faltaqamahu alxuutu wa huwa muliib marka shay kastoo sabab leh ilaahay baa sababtan siiyey maalinkuu doonana sababtibuu ka kansalaya sababtuu ka kansalaya walihaada waa waxaynu aragnay oo siirada ku aragnay nebi maxamed sala allahu calayh waaalih wasalam oo gabadh cadow ah oo gaaladii ay doonayso inay dhagaxayeyso isagii abubakar baa wada fadhiya faraq dhagaxanay seetaan isan leedahay abubakarow mee saaxiibkaa haddaan heli laa dhagaxaasaan ku dhammayn la waanaan u gebiye ogo waan buranburay mudamaman casayna wa amruhu abayna wa diinuhu qalayna taana way isu dhac fadhiyaan nebigay daydayeysaa wuu ag fadhiyaaba laakiin ilaahay indhahan yidhi waxa arkaan ayuunbaa markan intaa kaga xidhaya balastar khalaas rabbaaniya ee lagaga xidhaya arkida mayso wahaakada musabib اlasbaabi walarsaaqi haddii aad tiraa muqadir ilaajalina waa ajasha ajasha shaksiga ah iyo ta guuda caalamku ku soo gebagaboonayo ilaahay baa qadara iyo arsaaqdaba arsaaqduna waa cadaaga iyo siismada ilahayna isagaa arsaaqda qadara xayun allaha waa allaha xayga ah ilaahay waxaa u dhammaystiran xayaad kaamila ayuu leeyihi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum noloshiisuna waa nolol taam ah baynamaa nolosha makhluuqaadku aanay taam ahayn seenayba taam u ahayn bilowga taamka ma aha dhexda taamka ma aha gebagabadana taamka ma aha oo nolosheennu mar bay bilaabantay xilliba aan laba jirinba hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura intuu nool yahayna marar buu dhimanaya u seexanaya waa nuqsaan marar buu luloonaya marar buu xilaabaya mar buu xanuunsanaya mar buu kan mar buu kooma gelaya nolol dhammaystiran ma hayo hadhowna wuu soo gebagaboobaysaayo waa uu dhimanayaa ilaahay midnaba dhammaan waa ka nasahanyey lahu alxayaat attaama xayun weeye caliimu waa allaha caliimka ahoo cilmigiisu waasic yahay cid kastoo cilmilana isagaa cilmiga siiya qaadirin xayun caliimun qaadirun mawjuudu waa allaha qaadirka ah lahu alqudratu taama awood taama oo aan in yarna ka maqnayn ayuu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay waa awoodaa cuthaymiin wuxuu halkan ku kala farqinaya alqudratu waalquwa farqi fiican oo aada u qiimo badanna waa sheegaya wuxuu leeyahy qudrada awoodda inagu maxaynu idhahnaa quwaddu soo xoogi maaha iyo awood innagu isku siun baynu ka dhignaa laakiin sheekhu wuxuu leeyahy farqi baa u dhexeeya haddaad iminka aragto nin shay weyn sallax buu isleeyahy qaad wuu qaadi kari waaye wuu hinjinba kari waaye maxaad odhanaysaa waa caajis awood ma leh soo ma hadduu laakiin qaado laakiin uu la witiitiyo oo isagoo dugdugla u meeshii gaadhsiiyo maxaad odhanaysaa waa qaadirun calaa xamlihi qaadirun calaa xamlihi laysa biqawiy wuu awoodaa inuu qaado laakiin qawi ma aha hadduu laakiin tusaa u qaado iskala laafyoodo maxaad odhanaysaa qaadirun qawiyun qaadirun qawiyun oo markaa quwadu waxa weeye wuxuu waan u karaa si qurux badanna wuu u karaa labadaba ilaahay waa leeyahy subxaanahu wa tacaala qudradiisuna shardi ma leh qolooyinka muctasiladaa ayaa ilaahay awooddiisa waxay u shardiyaan almashii'a waxay dhahdeen innahu calaa maa yashaa'u qadiir ilaahay wuxuu doono ayuu karaa maxaa ka soo baxaya wixii aanu dooninna ma karo laa ilaahay wuxuu uhi ina allaha calaa kulli shay kulna waa maxay min alfaadi alcumuum waxba looma shardiyay qaadirun mawjuudu mawjuudkaa ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay waa kelimatu muqaxama waa kelmad la yska soo dhexgeliyey maxaa yeelay xayun baa inaga kafaynaysa mawjuud haddaa xay tidhi kullu xayin mawjuud markaa kelmaddan beydkunbuu ku dhammaystiranaya qaamad waxaa ku quntay bihi ilaahay waxaa ku qumay al ashyaau arrimaha ayaa ku qumay dhammaantood iyo walwujuudu wujuudka oo dhan kownka oo dhan ayaa ilaahay ku qumay macnaheedu waa maxay ilaahay baa kownka oo dhani ku taagan yihin amarkiisa haddaanu amarkiisa ku taagnaynna ilbidhiqdeed kownku ma taagnaadeen ilaahayna wuxuu leeyay wa min aayaatihi an taquuma alsamaa'u waalardu biamrih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a kownka samaawaadkii arladuba amarkiisay ku taagan yihiin sidee bay ugu taagan yihiin iijaadan wa imdaadan wa icdaadan suu sheekhu leeyahay iijaadan jirsiin baa ilaahay amarkiisu ku taagan yahayoo isagaa jirsiiyey oo markii hore abuurkooda allaa abuuray kaa maxaa la idhahdaa iijaadan haddaanu ilaahay jirsiinin ma ay jirteen imdaadanna waa maxay asbaabtay ku jiri lahayd cafwan imdaad waxa weeye ila inay sii jirto ilaahay baa u oggolaaday maalinkuu ilaahay go'aamiyey inaanay sii jirin waa ay baaba'aysa imdaad baa la ydhaha icdaadana waa maxay sababtay ku sii jiri lahayd ayuu alla u diyaariyey tusaale ka soo qaad insaankan hortayda fadhiya inuu jiro ilaahay baa khalqay oo abuuray oo go'aamiyey inuu sii joogu noolaadana ilaahay baa go'aamiyey maalintuu ugu talagalay inuu adduunka ka wareegana wuu ka laalaabanayaa asbaabtuu intaa ku sii noolaan laana allah u diyaariyey dhulkuu socon lahaa quudkuu cuni lahaa wuxuu isku difaaci lahaa meeshuu ku hoyan lahaa arrimihii baa loo habeeyey haddaan arrimaha loo habayn lahayn waxa weeyaan qayb bay ka tahay waxaa kaloo ilaahay leeyahay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bima kasabat dallad waxaa tustay calaa wujuudihi ilaahay jiritaankiis waxaa tusay alxawaadisu arrimaha xaadiska ah ee gadaal soo baxay gadaal soo baxay wax kastoo xaadisa cadceedda iyo dayaxa samaawaadka arlada habeenka maalinta buuraha badda xawaadistan iyo waxaan la abuuray ilaahay bay markhaati u yihiin jiritaankiisa subxaanahu usabixu waan nasahayaa subxaana nasaanaantiisa ilaahay baan ceeb ka hufayaa oon ceeb iyo nuqsaanba ka fogaynayaa fahwa ilaahay alxakiimu waa allaha xakiimka ah alwaarisu allaha cid walba ka dambaynaya ee dhexlaya weeye ilaahay waa jiraa oo waa xay inuu xay yahay maxaa lagu garanaya daliil caqliya iyo adilo naqliya iyo daliil fitriya adilada lagu ogaanaya aad bay u badan tahay laakiin sheekhu wuxuu soo qaatay uun midkaa keliya midkaa keliya waa maxay waxyaalahan la abuuray ayaa waxay calaamad u yihiin in ilaahay subxaana wa tacaala uu jiro awoodna leeyi waayo qaacido caqliyaa jirto waxay odhanaysaa kullu xaadiثin laabudda lahu min muxdis haddaad iminka aragto guri dhisanoo intee la-eg markiiba maxaa kugu soo dhacaya cid baa dhistay laakiin ma kugu soo dhacaysaa isagaa ishabeeyeyoo seesuunbaa la arkay jaajuur dul yaallaa la arkay sibidhu kala dhexeeyaa la arkay miyaa waxaas kugu soo dhacaya kugu soo dhici mayso markaa samaawaadkan iyo arladan iyo waxaan isku habaysani in ilaahay abuuray oo alla uu jiro iyagaaba calaamad kugu ah wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu alwaaxidu arrinkaana waxaa gartay nin odaya oo reer miyiya oo caqli badan ayaa suuqii cukaad ka kacay wuxuu idhi alasaru yadullu cala almasiir waalbacratu tadullu cala albaciir fasamaaun daatu abraaj waardun daatu fijaaj wabixaarun daatu amwaaj alaa tadullu cala samiici albasiir wuxuu ihi waa dhegaysta raadku wuxuu ku tusaa in halkan la maray hadda saale iyo raad xoolaha aragta maxaad odhanaysaa reeraha halkan deggan oo aaggan waa la degaye yaa maxaad aragtay raad baad aragtay waalbacratu tadullu cala albaciir xabadda saaladiina in neef geeli dhigay waad og tahay iyadooad ku garanayso haddabo samo abraaj leh iyo dhul fijaaj iyo dariiqe leh iyo bad mawjadaynaysa waxaasoo dham yana calaamad haddii xabaddii saaladaa la ogaaday in awrkii lagu fahmay waxaanoo caalamee cajiibka ah miyaan ilaah samiicoo basiiroo awoodla dhigin sida wallahi waa runtaa manay diidanayntaa ee ilaahunbay wax ku ladhayeen laakiin may diidaneen ilaahay jiritaankiisa deliilkaasoo keliyana ma ahee adillo fara badan baa jirta sharaa'icda soo degta iyo kutubaha ilaahay soo dejiyey maxay tusayaan ilaahay jiritaankiisa iyo xigmaddiisa iyo cilmigiisa ayuu tusayaa kutubtan la soo dejiyey waayo dee haddaanu ilaahay kutubtaas soo dejin lahayn muran bay gelin lahayn cilmigiisana muran bay gelin lahayn waxaa la mid a ijaabada ducada imise goor baad ilaahay bariday oo uu ku yeelay ducadaadaa la aqbalay ee aad jawaabteedii aragtay tadullu calaa eh calaa wujuudihi wa samcihi wa basarihi wa istijaabatih kullu haadii waa adillo sheekhuna wuxuu ku soo gebagabeeyey subxaanahu ay usabixu subxaanah ilaahay in la nasaho oo ceebaha ay u sheegeen gaalo iyo kuwa aan waxba dhaamini ilaahay laga nasaho oo ilaahay la hufo oo la ammaano waa cibaadooyinka waaweyn fahwa ilaahay alxakiimu waa alla xakiimka ah fa minhu alxukmu waalixkaam ilaahay axkaamtana isagaa soo dejiya shay walbana isagaa suga oo sidiisa u suga marka labadaba alla waa ku sifaysan yahay xukunkana isagaa laga qaata xukunka kownigaah iyo xukunka sharcigaah xukunka kownigaah waa maxay waa kaynu soo arkaynay kutubyii hore ku soo aragnayo kownkan waxa ka dhacaya cadceeddan soo baxaysa ee haddana dhacaysa waa xukunka alla xukumay inay intaasoo saacadoo socoto roobkan da'aya xilliga jiilaalka noqonaya xilligan kale markana abaartu dhacayso maalinta dayaxu madoobaanayo maalinta waa xukun kowniya aynaan waxba ka bedeli karin waynu aragnaa uun xukunna waa xukunkaa sharciga ahee layna faray kaana yeela kaana ka taga xukun sharcigaa laydha ixkaamkuna xaggiisuu ka yimiyo wax kastoo ilaahay sameeyaa waa shay mutqana oo sugan walihaada baa asmaada ilahay maxaa ka mid a alxakam iyo alxakiim fa huwa ilaahay alxakiim waa allaha xakiimka ah alwaarisu waa allaha waariska ah sheekhu wuxuu intaa ku daray xikmadda ilaahay waa laba nooc xikmatun ghaa'iya iyo xikmatun suuriya xikmad suuriyaa jirta oo qaabkan ilaahay u dhigay waa xikma inuu ibni aadamku nooca u noolaa qaabkaa u sawirnaado laba lugood yeesho laba gacmood sidaa u qotomo waa xikmatun suuriya in loo abuuray cibaadana waa xikmatun ghaa'iya oo ghaayada muxuu ku dambaynaya suu doonaha u abuurnaadee maxaa laga rabaa gebagabada waxaa laga rabaa cibaado wamaa khalaqtu اljinna walinsa cadceeddu inay intaa inoo jirto kulaylkaana lahaato saana wax u ifisaa waa xikmatun suuriya hadday intaa ka soo dhowaan layd waxbay gubi layd hadday intaa ka fogaan lahayd si wixii laga rabay in laga waayaa suurtagala xikma qaayana waa maxay inay midhow ku bislaadaan in allahuma salli axamed wax lagu lagu iftiinsado in wakhtiga lagu barto waxyaalaha xikma qaayay leedahay wahaakada alwaarisu ayuu sheekhu ku soo gebagabeeyey waxa weeyaan ilaahay inuu wax walba isagu dhexlayo jamiica alashyaa innaa naxnu narisu alarda waman calayha arladana isagaa dhexlaya u dambaynaya iyo wixii saaran wa kunnaa naxnu alwaarisiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa cilmiga naafica allah inooga dhigo camalkana saalix allah inooga dhigo darsigeenna koobaad intaa inoogu joogo wsala allah waslama calaa sayidina moxamed subxaanaka allahuma bixamdih nashhadu